runtii waxaa arrin waxay ahayd murugale maalintaas maalin madow ayay ahayd oo dadka soomaaliyeed markas ay joogaan bay ka murugoonayaan in la laayo jeelkii soo baxaya aqoon-yahanadii mustaqbalka iyo kuwii xilligaa joogay aqoon-yahanada madaxda ahaa in dad wax magarad ah oo daciifa ay si mxuahaa iska fudud ay u laayeen intaasoo ummada oo muxuu ahaa islaama oo aqoon-yahana ah oo ummadii wax tari lahaa soomaaliyeed wax usoo bartay wax badan waktigooda geliyay inay muxuu ahaa kor u qaadaan aqoontooda ee aqoonta ubadka soomaaliyeed in dhiigooda si nandaraha loo daadiyo runtii waxay ahayd maalin madow ay ahayd maalin nasidara ah runtii aad iyo ayaan ugu murugoonayna insha allah haddii aan nahay soomaaliyada madooba jooga